بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله ولو حين كل حجرني مسألة أهيد تحريم وأخذ الأجرة بالقراءة إن قراءة مرك الله أخريو وقف بنت الله أخرنيو إن أجر له قاطو إن بنارين oona ajar iyo thawaab midna laga helaynin waxaa noogu casharkan marka cashar koob iyo tobnaad buu noqonayaa fadwadii sheekh cutheymiin baa inoogu dambeysay waxaanu kusoo qaadanaynaa xadiid uu warinayo imaamu tirmidi raximahu llahu tacaala oo sheikh albani raximahu llahu tacaala xasan ka dhigayo waa min xadiidi cimraan ibni xuseyn الصحابي الجليل عمران بن حسين ayaa xadiidkaa laga warinaya xadiidkaasi marka waxa uu ka hadlayaa inuu nebigu sii sheegay dad inay imaan doonaan qur-aanka inta akhriya dadka dhaqaala ka qaadanaya oo waxa weeye kasii qaadanaya intay dadkii wacdiyaan ama wanaag u sheegaan laga hadli mayo tacliimu lqur'aan masaladaan ka hadlayna maaha tacliimu lqur'aan oo dugsi qur-aankii kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa qofku inuu ama dad dhintay qur-aanku akhrinayo ama waxa weye loogu yeertay ama intuu masaajidkay istaago oo dadkii wacdiyo u yidhahdo haddana wax isiiya taas ayaan ka hadlaynaa inayna bannaanayn waxa uu markaa cumraan ibnu xuseen radia allahu canhu asaxaabiy aljaliil ayaa marra waxa uu soo maray calaa qaari'in yaqra'u ay fi lmasjid wuxuu soo maray nin dadkii qur-aan ku dul akhrinaya oo aayado qur-aana oo waaninaya oo dadkii la hadlaya oo masaajidkii weeye ayuu soo maray huma sa'al haddana weydiistay dadkii markuu qur-aankii ku akhriyey oo aayadihii ku dul akhriyey oo dadkii khushuuceen ayuu yidhahda wax isiiya marka keena soo aruuriya haye sadaqa soo aruuriya marka markaasuu dhaqaale ka aruursaday fastarjaca markuu arkay waxa weeye cumraan ibnu xusein buu yidhi innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun istirjaac waxa weeye waa inaad tiraahid innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waatay ahay dadka wanaagsan oo ahlu khayrka ah hadday masiibo iyo dhibaato iyo arkaan ay ku dhacdo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun bay leeyihiin arrintiibuu la yaabay marka waa arrin tacajub ah sida xadiidkii nebiga uu ka maqlay uu u rumoobay buu la yaabay markaasuu innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun hee markaasuu haddana waxa uu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaan ka maqlay oo odhanaya man qara'a alqur'aan qofka qur-aanka akhriyow falyas'al allaha bihi waxa weeye war allah subxaana wa tacaala ku weydiisay ay udlubu ljra wathawaaba min allah ajar iyo wanaag ilaahay ka dalab oo ilaahay baa ku siinaya oo adigu adduunyaha ku dalbin qur-aankii adduunyaha ku dalbine waxa weeye ajar iyo wanaag inta ku dalabtid allah subxaana wa tacaala tala saara ilaahay baa wax kastoo wanaaga ku siinaya xataa adduunyada waxaad u baahan taha ilaahay baa ku siinaya markay camalkaagu lilaahi noqdo markaasuu nebigu kasii digay waa halkan macal shaahidku fa innahu sayajiiu aqwaamun sayujii'u qowmun dad baa imaan doona yaqra'uuna alqur'aan qur-aankay akhrinayaan fayas'aluuna annaasa bihi dadkii ayay weydiisanayaan oo xoola kaga qaadanayaan ayay samaynayaan xadiidkaas imaamu tirmidi ayaa sunankiisa ku warinaya sheekh albani raximah allahu tacaala xasan buu ka dhigayaa waa xadiid cajiiba marka qowluhu uu nebigu leeyahay qofkii qur-aan akhriyaa ilaahay ha weydiiso ey macnuhu waxa weeye falyadlubu aljra wathawaab waxa weeye min allah ilahay ha ka dalbo yuunan dadka waxba weydiisanin weeye marka taasaa laga rabaa sababtu waxa weeye haddaad qofkan xanuunsan qur-aan ku dul akhriday ajar iyo xasanaad ilaahay baa kaa siinaya waxba ha ku qaadanin isaga tag waxba ha ku qaadanin waayo qur-aanka waa cibaada waxa weeye cibaadadana in adduunyo loo adeegsado waanagii soo marnay kalaamkii sheekh cuthaymeyn waxyaalaha tacabudka in wasiila laga dhigto in lagu gaaro adduunyo ma bannaana sababtu waxa weeye camalkaasi wuxuu noqonayaa camal daa'ica oo laa ajra lahu walaa thawaab haddii adduunyo lagu gaarayo waxoogaa lacagan ku helayaa ay tahay niman badan oo marka waxaa jira hadda sidaa ugu shaqaysa qusaas baa la yidhaahdaa qusaas baa la yidhaahdaa way jiraan xamar bay joogi jireen meel walbay joogaan waxay samaynayaan dadka inta wacdi iyo aayado iyo qisooyin ay uga sheekeeyaan bay cimaamad fidsanayaan markaasay leeyihin ku gura haddee ku rida oo waxa weye sadaqeeya wax markaasaa dadkii lacag siinaya ha wayna badan tahay oo dad badan baa ku shaqaysta waad arkaysaa masaajidda mid baa intuu istaago oo dadkii wacdiyo oo waxa weeye wacdiyo oo khayrka u sheego oo aayado qur-aana u sheego buu leeyahay hayaha dee dan baan leeyahaye muraad baan leeyahaye waxa weeye maanta intaasaan idinka rabaa hadda waa la ilbaxay waxaad arkaysaa wuxuu ku leeyahay maanta waxaan idinka rabaa laba boqoloo dollar shan boqoloo dollar hawl baa ay haysaa keena hadda yaa isku qoray waan u ducaynaa markaasaa lacagtii dadka laga aruursanaya laba arrimood marka waa in la kala fahmaa haddaad sidaada u tuugsanaysid oo dadka inta hor istaagtay wax weydiisanaysid waa baab gaara annagu taas ma ka hadlayno mana taxriiminayno oo inuu qofku dadka bariyo taa waa baab gaara oo waa masale fiqiya oo kutubulfiqi lagu barto amaa masaladan ka hadlayna waxay tahay haddaad dadkii wacdiday ama dadkii diin u sheegaysay oo waxa weeye aad aayado qur-aana ku dul akhriday iyo axaadiid oo dadkii khushuuceen xoolaha ka qaadani iisoo aruuriya lacag ha dhihin waayo markaa waxay noqonaysaa inaad iibsatay kalaamka ilaahay oo aad adduunyo u adeegsatay qofku hadduu adduunyo camalkiisu noqdana waa camal baadila sidoo kale haddee nebigu waa kaa kasii digaya waxayna noqonaysaa man camila camalan laysa caleyh amrunaa fahuwa raddun ayay noqonaysaa iyo xadiidkii in allah laa yaqbalu min alacmaali ilaa maa kaana khaalisan wabtuqiya bihi wajhu waxaadaada ilaahay darti ula jeedin ma laga aqbalayo amaa jumlada dambe oo odhanaysa fa inahu yajiiu qowmun yaqra'uuna alqur'aan fa yas'aluuna annaasa bihi tani waa arrin cilmi gheyba bay ahayd oo nebigu sii sheegay waa waxyaalaha aan xilligii nebiga jirin oo nebigu intuu sii sheegay dhacay weeye marka waxay kutusaysaa waa min aclaami nubuwa macnaha nebiga calayhi salatu salaam markuu saa dhahayo madiine lagama aqoonin saxaabaduna ma aqoonin inay arrinkaas sameeyaan laakiin dad aan saxaabadii ahayn oo dambe ayaa arrintaa bilaabay nebigaana sii sheegay waa waxyaalaha ashraadu saacay la mid tahay oo nebigu inoo sii sheegay inay dhici doonto idan marka innaga khaasatan haddaynu xadiidkiisaa u fahnay oo macnihiisu yahay xadiidka haddaad dadkii wax ka aruursatay ama lacag ka qaadatay adigu ama qof xanuunsan ku akhri ama mid dhintay u akhri ama kuwo nool inta ku dul akhriyadoo ku waanisid ka qaado kulli macnaheedu marka wuxuu noqonayaa ajarkaagii adduunyadaad ku qaadatay aakhiro ajar iyo thawaab ilaahay agti kuuma taallo waxaad hadiyeyn kartidna ma jirto marka adduunyaad u adeegtay ee ilaahay darti kaama ahayn waxaas wanaaggaas aad samaysay ayaa ku hor taalla idan su-aasha marka ka dhalanaysa waxay tahay dadkeennu ma sameeyaan mise ma sameeyaan way sameeyaan haa nacam waa buux mid walba maalin walba masaajid baa looga yeeranayaa dad dhintay baa qur-aan lagu akhrinayaa lacag baa lagu qaadanayaa waxa weeye iyagu marka waxay ku odhanaya annagu maanu weydiisan waaba iska qararan tahayba waayo horey baa dadka waxaa looga dhaadhiciyey haddii wadaadku sabro aayadaan sabraynin marka dadkii waxaa horey looga dhaadhiciyo aamineen qofka qur-aanka akhriyey haddaan wax la siinin inaan wax ajira iyo wax khayra laga helayn ayay aamineen lagu caafimaadayn marka dadkiibay ka dhaadhiciyeen maba u baahna marka hadda inay iyagu yidhahdaan dadkii waxna siiya waayo dadkiibaa la heelan oo laga dhaadhiciyey marka waa arrin khatara waa iyo sidan kalena waa jirtaa kuwo masaajida inta istaaga oo dadkii wacdiya dadkii markay khushuucaan hadhow lacag ka aruursanaya waa wax jira waayo waddankeenna aada ugu badan arrintaana waa khalad waxa weeye wax bannaana ma aha insha allah markaa ilaahay hana badbaadiyo marka xadiidka cadiimka qof walba inuu ku fakero ayaa la rabaa oo waxa weeye haddaad qur-aan qofka ku akhriday ilaahay darti ugu akhri oo waxba ha ka qaadanin waxa weeye wax bannaana ma aha wax wanaagsan ma aha marka insha allahu tabaaraka watacaala masaa'ilku waa badan yihiin waa sii wadaynaa oo dadku aad bay u sameeyaan marka insha allahu tabaaraka watacaala xadiidkaa sharxiisa halkaasaan ku joojinaynaa waa sii wadaynaa masalada insha allah والحمد لله رب العالمين